dowradan oo socotay muddo shan maalmood ah ayaa waxa ay macalimiinta ku qaateen duruus kala duwan oo loogu talagalay in kor loogu qaado aqoontooda iyo wacyigooda dhanka kalena wacdi iyo waano u ah si ay saad ahaan ugu qaataan macalimiinta ragga ah iyo kuwa gabdhaha ahba si isku mid ah ayaa dowrada loo siiyey waxaana gunaanadkii loo qabtay munaasabad ay kasoo qayb galeen culimo salaadiin iyo martisharaf kale sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimada ayaa jeediyey hadallo toos ugu wajahan macalimiinta shabaabku waxay ahaayeen kuwa xifdiya qur-aanka kuwa xifdiya sunnada kuwa jihaada saraayaadka iyo buxuufta ciidamada hogaamiya ayagay ahayn xilligii nabiga iyo xilligii saxaabada iyo alquruun almufadala ragga qimada jooga raggan bay ahaayeen xaamilulqur'aan nin ka sarreeyaa ma leh waa qofka ugu sarreeyo waaye waa markii uu marka wato shuruudihiisii oo qur-aanka uu qaato qaabkii loo qaadan jiray sidoo kale ugaas ibraahim maxamed nuur oo ah madaxa odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose ayaa isna la dardaarmay macalimiinta dowrada loo qabtay xaqiiqdii gobolkan waa gobol lagu yaqaan ama hadda beryahan aad iyo aad ugu socdo waxbarasho diini ah marka dadkii ka soo baxayna maanta inta ma joogaan meelo badanay macnaha diinta ay kasii faafinhayaan marka waxaan leeyahay adinka kasii labolaabaysaan aqoontiina hore oo idinka aada laheedeen sii zaa-idsada ubadkiina u zaa-idiya macalimiinta ayaa dhankooda sheegay inay dowradan wax badan ka faa-iideen mawaadiicda mashkab waxaa ka mid ah maharaatu alqira'ati walkitaaba waxaa kaloo ka mid ah cinaayatu salaf maca alqur'aan waxaa kaloo ka mid ah qawaacid aliimaan maca alasmaa'i waalaxkaam waxaa kaloo ka mid ah mawaadiic halkaas ka baxay oo culamo ajilla halkaas ka soo jeedeen waxaa ka mid ah intisaaraat fi shahr ramadaan waxaa kaloo ka mid ah sifaat almucallim annaajix waxaa kaloo ka mid ah mawaadiic halkaas ka baxay addifaac can araadi almuslimiin waxaa kaloo ka mid ah axkaamu siyaam waxaa kaloo xusid mudan in halkaas mawduuc walbo halkaas waxaa ka soo jeeday sheekh loo gaaryeelay marka culummadaasi waa ku mahadsan tahay
waxyaabaha anigay soo jiitay waxa weeyaan marka oo maxay tahay laga hadlayey yacni aafada uu leeyahay carabka iyo maxay hatay sida cilmiga loo baranayo dadka waxaa fiican inay dowraadka iyo maxaadirooyinka ay ay maxay tahay dhegaysanayaan inay si fiican ay u qaataan oo waxa ay culimmadu u sheegayaan ay weeleeyaan oo ku dhaqmaan saasaan u sheegi lahaa insha allah gunaanadkii waxaa munaasabadda hadallo dardaaran ah ka jeediyey waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waxaana laga rabaa wixiina lagu dardaarmay oo culimmada noo sheegeen ama idinka waa ka dhawaajiseen in lagu camal falo in wax la sheegaayo way fududtahay laakiin qofka inuu wixii mogtahay iltisaamo uu ku dhaqmo oo manaja u noqdo waa wax mogta muhiimadda leh oo qofkana laga rabo inuu ku dhaqmo oo mogtahay sidii laga rabi mogtahay oo la doonayo inuu laga arko laga rabo waxaa kaloo culamo macalimiintana laga rabaa maadaama dee bulshadan ay indho u yihiin khayrka iyo wanaaggana dadka ay u haayaan ardadii iyo jiilka soo kacay dadka gacanta ku ayaga yihiin inay mogtahay naga arkaan qudwo xasan ay naga arkaan inay nagu daydaan dadka macalimiinta waxa la dhaha inay dadka ku daydaan ardayda aa gacanta ku haysaan dayasho wanaagsan ha idinku arkaan wanaagga idinkaga dayadaan oo khayrka ha idinkaga dayadaan oo masaajida camirka iyo khayrka iyo wanaagga waxaweyan ha idinkaga dayadaan tarbiyada mogta inta mogta ku saamoo weyso qowl iyo inta ficilka ku saamoweysa ficilkaa ka xeldheer walaayada shabeellaha hoose ayaa wada olole dhanka dacwada ah oo si dardar leh ku soconaya